Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa shir gudoomiyay shirka guddiga isku xirka hay-adaha fuliya arrimaha tallaalka waxaana magaalada Muqdisho ku qabsoomay shirkaasi uu gudoomiyey wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk Soomaaliya Dr. Cali Xaaji Aadan shirka isku xirka hay-adaha fuliya arrimaha tallaalka waxaa kasoo qayb galay wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka Galmudug agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk Soomaaliya agaasimayaasha guud ee maamul goboleedyada dalka oo ay ku jiraan gobolka Banaadir iyo Essex Khaatumo iyo wakiilada hay-adaha WHO oo ka socda UNICEF iyo ururada ku bahoobay arrimaha caafimaadka sida dhaqaatiirta caruurta iyo caafimaadka guud iyo guddiga la talo bixinta arrimaha caafimaadka. Ujeedada shirkani ayaa ahaa in la isku xog wareysto guulaha laga gaaray barnaamijka tallaalka iyo caqabadaha ku horgudban gaarista yoolka loogu talagalay. Waxay kasoo qaybgalayaashu dul istaageen caqabadaha heer dowlad, degmo, gobol, maamul goboleed ilaa qaran ee ay ku jiraan arrimaha baahinta iyo tayeynta tallaalka. Ugu horeyn waxaa madasha ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk Soomaaliya Dr. Guuleed Cabdi Jaliil asigoo ugu horeyn madasha ka hadlay ayaa sheegay in muhiimadda kulankani iyo faa'iidooyinka tallaalku u leeyahay caruurta Soomaaliyeed.
guddiga xiriirinta ee maaragtay hay-adaha ama stakeholderska ka shaqeeya tallaalka ee ama dowladda ah labadeeda heer ama hay-adaha nagala shaqeeya ah in maaragtay ay dib u eegaan barnaamijkaas iyo muddadii na dhaaftay maxaa inoo qabsoomay iyo maxaa culays oo na haysta waxaan is leeyahay muhiim ayay ahayd marka loo fiiriyo culeysyada aan la kulmayno muddooyinkan ee ugu horeyso inaanan helaynin coveragekii ama in intii la rabay in la gaaro carruurta soomaaliyeed inaynan noo hirgelin in muddaa inaan marka isugu nimaano mas-uuliyadda koowaad cidda ay ku dhacayso waa dowladda labadeeda heer howlaha marka muhiimka u ah waxaa ka mid a tallaalka tallaalka xiriirintiisa hagidiisa fulintiisa isla xisaabtankiisu waa inuu noqdaa marka wax dowladda horboodayso golahan marka waxyaabaha loo dhis waxaa ka mid a in la xaqiijiyo xiriirinta barnaamijka tallaalka qaranka nooc walbay ahaato inay tahay wax dowladda horbooday dhinaca kale wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug daahir faarax fiidow ayaa sheegay in tallaalka uu yahay guulaha ay wasaaradda caafimaadka gaartay sidaa inuu la wada soconno tallaalku waxa uu ka mid yahay guulaha ugu waaweyn ee lagu xaqiijiyo caafimaadka dadweynaha waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo amaba aan ka xaqiijiyo dadaalkii faraha badnaa ee ay bixiyeen beesha caalamku oo maanta halkan shirka goobjooga ka ah iyo dowladda soomaaliyeed oo heer federaal iyo heer iyo heer istiriintaba ee la xiriiray arrimaha tallaalka in lagu badbaadiyey malaayiin qof oo dhiman lahayd sidoo kalena lagu badbaadiyey malaayiin qof oo yacni curyaami lahaa marka waxaynu leenahay waa waad mahadsan tihiin si kastaba ha ahaatee in qof walba oo soomaali ah la gaarsiiyo tallaalka runtii ma ahan howl sahlan maahan waxay u baahan tahay iskaashi buuxa waxay u baahan tahay dadaal ay bixiyaan dhammaan bahda caafimaadka iyo howlwadeennada gabagabadii wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya doctor cali xaaji ayaa xusay muhiimadda ay leedahay in la helo isduwid joogto ah oo dhex marta hay-adaha maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah si loo xaqiijiyo helitaanka tallaal ammaan ah waqti ku habboon oo gaara dhammaan gobolada dalka waxaan u baahannahay daatada in aan maaragtay hubinno lasoo gudbinaa saxayna tahay haddii daatada ay coverageka uu sareeyo outbreak ayaa istaagi lahaa cudurdilaaca ayaa istaagi lahaa xalka marka oo aan maaragtay ugu bixayno confusionka daatooyinka isbarbaryaacaya waxaa weeye inaan qaadanno hal aan ku midaysan nahay dowlad iyo saaxiibada caalamiga ah intaba waxaa jiro electronic e b i registry oo maaragtay aanan laga been sheegi karin aanan la manipulate garin karin oo real time data ah waxaan rabnaa electronic EBI registry should be implemented through the whole country we should use electronic EBI registry both national and partners marka haddii daatadeenna aan midayno oo hal data oo reliable ah oo laisku halayn karo oo sax ah aan isticmaalno confusionka daatada ka jirta waa laga baxaya waxaa muhiim ah inaan xoogga saarno horta daatadasaan ku midayn lahayn u develop garayn lahayn waxaa kaloo muhiimad koowaad leh oo laga maarmaan ah isla xisaabtanka inaan xoojino heer walba oo ay tahay isla xisaabtanka inaan xoojino ilaa kuwa tallaalka qaybinaya lala socdo meelihii loogu talagalay inay geeyeen intii loo astaameeyey inay gaarsiiyeen in lala socdo nambarkii shaqaalaha loogu talagalay intii ilmo aan tallaalneen ay jiraan ummadda inteeda kalena seef shirkani waxaasoo waxa uu soo saaray talooyin iyo qodobo muhiim ah oo lagu hagaajinayo hanaanka fulinta talaalka si loo yareeyo khatarta cudurada faafa una ilaaliyaan caafimaadka bulshada soomaaliyeed